waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali arrimahan way soo qoto dheeraayeen muddo dheer bay soo socdeen arbacadii taarikhda laba markay ahayd bishan saddexaad tribunal review ku samaysay kiiskaygan oo muddo dheer soo socday marka gabadha membaga ka ahayd oo tribinoga laba arrimood bay ka hadashay midda koowaad waxay ka hadashay in kiiskayga uu maaragta dhibaato ay ka dhacday xagga sharciga yani xagga sharciga waxay tusaysaa inay maaragta arrimo badan aan maaragta ka suurtageli karin inay visadayda residenska la siiyo waayo wax health wevaga ma qabo visadii aan dalbaday boqol iyo sideetan iyo toddobo permanent residenceka direct entryga marka taa daraadeed waxay tiri maadaama aad qof naafa a tahay oo aragala ma suurtageli karto in visadaas lagu siiyo adigoo haysanin wevagas maarata oo laga saamaxaa wevagas health wevaga taas daraadeed way ku adag tahay inay maaragta ogolaato in ay ay review garayso kiiskan oo migration departmentka markaas ay la qaybsatay go-aankii ay qaateen bishii sagaalaad sanadka horan soo dhaafnay loobaad waxay tiri arrintan waxaa tiri waxay tiri halka shay oo maanta waxaa lagu heli karo waa in un wasiirka loo gudbiyo wasiirkana uu fiiriyo isagoo fiirinayo inta wakti oon sanadoo wadanka aan joogay labiiy toban sanaa wadanka deganahay halkan halkan baana caruur ku dhalay oo maarata laba cunugaa ii joogta xaaskeygi iyo laba cunug baa inta ii joogaan labayo toban sanana wadanka waan deganahay sidaan waktigan u imaaday isagoo fiirinayo in maaragta si naxariisle u fiiriyo arrimo badan oo qalabaad oo badanoo liiga galay xagga adviceka ay departmentka siinaayeen kuna saabsanaa in weva uu jiro taasoo aan dhicin oo maarata boqol iyo sideetan iyo toddoba wevan uma qabto marka qalad bay ahayd arrintaas kaloo ah weverkan ay sheegayaan ma waxa weeye immigration actiga oo leh qofka haddii maadaama disable uu yahay culays inuu waddanka saaraa laga yaaba dhaqaalihiisa kaas in lagaa daayo miyaa macnuhu a marka hore taas taas taas waa midda marka hore in liga daayo ahayd laakini taasay ahayd mid in liga daayo laakini waxay ku waxay ku suurtageli karin qodobka wuxuu qorayaa qofka marba handuu naafo u yahay migration act oo maarata nineteen ninety four hadda u dambeeyey amendmentkii ayaa wuxuu qorayaa qofka handuu naafo uu yahay waa in uu maaragta qarash badan buu wadanka kusoo kordhinaya waana la revise garay taasoo revision badan marna lagu sameeyey haddii qofka isagoo wadanka degan toban sana naafa ah oo wadanka toban sano degan haddii sharci aan intaas isagoo haysano visa un u haysto wuxuu xaq u lahaanaya toban sano kabacdi migrant community hadduu yahay inuu maaragta xaq u lahaani karo khaasatan weliba dadka maaragta aragala sidaa daraadeed waxa marka ay leeyihiin afartan kun oo dollar i qarash ayuu qofka u gelayaa marka afartanka kun wixii ka hooseeyo qofka way qaadani karaan lakin qofka afartan kun ka hooseeyo maba maba dhici kartaba waxay kuleyihin marba tahay xaq baad uleedahay inaad hesho inaad hesho lacagtaas waa waa not mean tested wax maarata la test garaynayo maarata lagaa dhaafayo maha waa automatic marka haddii automatic aad helayso afartankaas kun then dawladda tax payers qarash baa ku tahay therefore ma heli kartid visadaas wa marka adiga maadaama aad nin shaqaysta tahay oo waxbarto shahaado saro b h d haysta marka intaa ku dooday miyaysan dawladdu garowsan iyo tribunalki aad ka dacwanaysa maya waxan waa waxay sharciga soo dejiyeen because disability discrimination actka iyo social security actka iskuma waafaqsana arrimaha migrationka way ka baxsan yihiin ma hadday hadday discrimination disability discrimination actka iyo social security actka arrintaas ay migrationka ay ku waafaqi lahaayeen marka qodobkaas waa la nasuuqi lahaa oo meesha beeshaas oo ku burburi lahaa laakiin labada labada actba way ka baxsan yihiin migration act marka waxay rabaan ay sameyni karaan oo qodobkaasitu kugu waxeyn karaan waa gartay marka hadda codsigaaga u dambeeya wuxuu la yaalaa wasiirka miya ha codsigayga u dambeeya hadda wasiirku la yaalaa laakin maadaama hade waa sidaan ku sheegay dardargelin fara badan bay ubaahan tahay appeal fara badan in la sameeyo ubaahan tahay wasiirka naftigiisa waa inuu fahmo hawsha aniga bulshada aan u haayo inay muhiim ay tahay waxyaala badan baa laga maarta inuu maarata la dareensiiyo muhiim ay tahay iyadoo lagu jiro waktigan hadda kala guurka oo doorashada ay soo dhowdahay marka intaas sito hade kolley bulshadayna soomaali unbay maarata la taala
wax taageeraa ma ka heshay bulshada soomaalida gaar ahaan kuwa west australia oo aad hadda joogtido degan tahay iyo kuwa guud australia degan west australia jamc ahaan intaan la kulmo nin walba wuxuu kuleeyahay wa wa waan ku taageereynaa laakin hadii sidaad ku ogsoon tahay xasanow soomaalida nin walba isagun baa dhinaciisa u ordaya wax isku duuban malaho taas horta problem meel walba ka jiro marka waxaan waxaan filanayaa inaan maarata la kulmi doono xibnaha maaragta soomaalida maarata mas-uulka oga ah ururo badan baana meesha ka jiraan oo toddoba iyo toban urur baa ka ka jirta western australia wax maaragta hal meel ay maarata ay ku midaysan yihiinna ma laha marka waxaan saasaan oga oga duwanahay dadka kale oo mujtamaca kale oo wadanka aan la nool lahay waxaa arkaysaa wadamada dadka kale oon la nool lahay inay hal ururna ay haystaan oo halkaa ururta maarata ay dhisayaan oo ay nidaaminayaan oo ay ku midaysan yihiin so annaka waxyaalo badan baa burburka noo keenayo oo dhibaato markii qof ku dhaco oo waxba aan loo xaalin karin waxaa loo fiirinayaa hadee meeshii aan ka imaanay iyo sidii aan nahnay iyo meesha qofku ka socdo waa gartay ma jiraan hay-ado kale iyo ururo kale oo dadaal ugu jira siday aad ku joogi lahayd waddanka ofiise lagu siin lahaa iyuu kuu shaqeynaya hadda petition baa socdaa change dot org website w w w change dot org waxaa ka socdaa petition petitionkaas waxaa qoray national ethnic disability alliance oo maaragta runtii aan mar aan qeyb ka aha xibin aan ka ahaa markaan south australia aan ku aan ku noolaa waa advocate organization marka shan iyo labaatan urur oo dadka naafada oo advocate organization ayaa member ka ah dhammaan way isku wada raacsan yihiin inay caawiyaan waxay igu taageeri karaan ay igu taageerayaan wasiirkan maarata oo la hadlaan marka petitionkaasito meel waxaa jirtaa la saxiixayo comment laga bixinayo marka waxaan ku tala jirnaa waktiga submissionka aan sameyn doono usbuucan soo socdo oo migration agentkeyga maarata loo yaqay sameynayso submissionka in aan soo daawacno soo daawacno qoraalkaas iyo submissionkii dadkii saxiixay aana wasiirka ugeyno marka taas waa dadaalka mid bay kata qeyb bay ka tahay maarata dadaalka aan maarata aan sameynahay waa gartay sanadkan waxaa lagu jiraa sanad doorasho sidaad og tahayba dawladda waxaa laga yaabaaba laleeyahay inay doorasho hordhaca oo waktigeed kasoo horeysa ku dhawaaqdo arrimaha socdo dhinaca doorashada iyo dawladda aan deganayn oo shuruucdeedii sanadka marsan la saameyn ma ku yeelanaysaa bay kula tahay kayskaaga saameyn way ku yeelan kartaa because waxaana wasiirkanba discretion iskale afar boqol iyo toddoba iyo toban qodobka afar boqol iyo toddoba iyo tobnaad ministerial discretionka qofku rabana uu sini karaa qofku rabana uu diidi karaa taa waa mid midda labaad doorashada marki hadii hadii lacala ay noqoto maarata double resolution siday sheegayaan waxaa laga yaabaa doorashadaba in lagu dhawaaqo afar iyo tobanka may budgetka ka damba hadii budgetka ka damba laga lagu dhawaaqana dawladda waxay gelaysaa waxa loo dhaho maaragta caretaker mode caretaker mode kaasayto affect badan buu igu lahaan karaa because wasiirka waxaa laga yaabaa inuu ka hadlin arrintaas uu ka aamuso inuu ka hawsha dawladda o dhanna way soo gaban way soo yaraanayo maaragta shaqo badan ma qaban karo marka hadduu iskasii daba jiitamana marka waxay waxaan waxaa laga yaabaa inaan ku hurtabo natiijada kasoo baxdo doorashada oo prime minister cusuban iyo dawlad cusuban iyo waktigaas haddana aan kow asaas laga bilaabo petitionkii iyo waxaan aan sameyneyn oo dhanba markaasito way hakanayaan marka taas dhib bay igu keeni kartaa wayna daba dheeraan kartaa kiiskan anigana ma rabi inaan intaas idaba dheeraato waxaan rabaa sida ugu dhaqsi badan bo intii budgetka la gaarin kow iyo tobanka may afar iyo tobanka may intii la gaarin in aan natiijo aan sida ugu dhaqsi badan aan ka helo waa gartay viisada hadda kumeel gaarka dalka ku joogta laftigeeda wakti badan maxaa kaaga haray viisadan wadankaan ku joogo waxaa iga haray jumcadan jumcada taarikh kow bisha afaraad bay ku eg tahay marka taarikh laba iyo saddex waxaa noqonaya waxay dhahaan illegal migrant qof maaragta sharci darro wadanka ku joogaan ku noqoni labadaa maalin marka hadday rabaan labadaa maalinba naftigeeda waxay rabaan ay samayn karaan laakiin waxaan filanayaa siday hadda ay iisoo qoreen emailna iigu cadeeyeen dhibka ma jira ay dhaheen taarikh afar visa kaleba waxaan ku siinaynaa bridging visa kale
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali